gobolkan dadkiisa waxaa la dhihi jiray way isdagaalsan yihiin way is haystaan qabiil hebel qabiil hebelu haystaa waxaan rabaa inaad i tustaan oo aad ii muujisaan qofba qofku u dhow inuu gacanta qabsado korna u istaago uu yidhaahdo midnimo annaga waxaan rabnaa inaan si dhaba uga wada hadalno waxaan halkaa u nimin ummadda gobolka shabeellaha hoose waa kuwii hadda istaagay gacmaha isqabsaday soo saas maa annaga dadkaasaan nahay dadkaasaana matalnaa dadkaasaan u shaqaynayna